yeremiya cutubka labaatan iyo koowaad kan waa ereygii yeremiya xagga rabbiga uga yimid markii boqor sidqiya uu isaga u soo diray fashxuur ina milkiyah iyo safanyax ina macasiyah oo wadaadka ahaa isagoo leh waan ku baryaaye bal rabbiga wax noo weydii waayo nebukadresar oo ah boqorkii babilon ayaa nala diriraya waxaa suurtowda in rabbigu nagula macaamiloodo shuqulladiisa yaabka badan oo dhan si uu cadowgu nooga noqdo markaas yeremiyax wuxuu iyagii ku yidhi waxaad sidqiya ku tidhahdaan rabbiga ah ilaaha reer banu israa'iil wuxuu leeyahay bal ogow dib baan u celin doonaa hubka dagaalka ee gacantiinna ku jira ee aad kula diriraysaan boqorka baabilon iyo reer kaldayiinka derbiyada dibaddooda idinku hareeraynaya oo iyagan magaalada dhexdeeda ku soo ururin doonaa oo aniga qudhaydu waxaan idinkula diriri doonaa gacan fidsan iyo cuduud xoog badan cano xanaaqsan oo cadhaysan oo aad u dhiribsan oo wax baan ku dhufan doonaa wax magaaladan deggan dad iyo duunyaba oo waxay ku le'aan doonaan belaayo weyn oo waxaa rabbigu leeyahay dabadeed sidqiya oo ah boqorka dalka yahuudda iyo addoommadiisa iyo dadka oo ah intii magaaladan ku hadhay oo belaayada iyo seefta iyo abaartaba ka caymatay waxaan gelin doonaa gacanta nebukadresar oo ah boqorka baabilon iyo gacanta cadawayaashooda iyo gacanta kuwa naftooda doondoonaya oo isna seef buu ku layn doonaa oo innaba uma turi doonno umana nixi doonno umana naxariisan doonno oo dadkanna waxaad ku tidhaahdaa rabbiga wuxuu leeyahay bal ogaada waxaan idin hordhigayaa jidka nolosha iyo jidka geerida kii magaaladan sii joogaba wuxuu ku dhiman doonaa seef iyo abaar iyo belaayo laakiinse kii baxa oo reer kaldiyiinka idin hareeraynaya u gala wuu noolaan doonaa oo naftiisu waxay isaga u ahaan doontaa sida booli oo kale waayo rabbiga wuxuu leeyahay wejigaygan magaaladan ugu jeediyey inaan musiibo ku sameeyo ee ma aha wanaag waxay gacanta u geli doontaa boqorka baabilon oo isna dab buu ku gubi doonaa ereyga rabbiga ee ku saabsan reerka boqorka dalka yahuudda maqla rabbigu wuxuu leeyahay reer daa'uudow aroortii cadaalad sameeya oo kii la dhacay kii dulmay ka samata bixiya si aayaan caradaydu u soo bixin sida dab oo kale oo aayan u hurin si aan innaba loo damin sharka falimahiinna aawadiis rabbiga wuxuu leeyahay ogaada col baan idinla ahay kuwiinna dooxada iyo dhagaxa bannaanka deggan ee yidhaahda bal yaa nagu soo dhadhici kara amase yaa rugtayada soo geli kara rabbiga wuxuu leeyahay anigu waxaan idin ciqaabi doonaa siday midhaha falimihiinnu ahaayeen oo dabbaankaynta oo dhan ku dayn doonaa oo wuxuu baabbi'in doonaa waxyaalaha reeraha ku yaal oo dhan